isbahaysiga haya talada dalka Djibouti ee UMP ayaa xalay u doortay madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geelle inuu noqdo murashaxa ugu tartamaya doorashada madaxtinimo madaxweyne Geelle oo xalay ka hadlay xaflad lagu doortay ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay doonayaan inay burburiyaan dalkaasi wariyaha VOAda Ramadaan Muuse ayaa ka qayb galay xafladii lagu doortay murashax xafladii loo caleema saaray mudane Geelle inuu noqdo murashaxa xiga waxaana uu nooga soo diray warbixintan
xusbiyada siyaasadeed ee ku bahoobay dalladda isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p ayaa habeenimadii xalay usoo doortay madaxweyne ismaaciil cumar geelle inuu mar kale noqdo musharaxa uga qayb qaadanaya doorashooyinka madaxweynenimo ee abrilka soo socota madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa tilmaamay in mas-uuliyaddaasi culus ee shacbiga reer jabuuti ay saareen ay shacbigu la qaybsanayaan waanu keligii la shaqo tegeen wixii aad ifarteen ama culayskii aad i saarteen waan la shaqa tagayaa kelidiisa lama shaqa tagayo waan israacayna geligiina madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka xog warramay ahmiyadda gaarka ee leedahay jamhuuriyadda jabuuti
haa dahab ma haystaan betrool ma haystaan gorshada ma haystaan waxba ma haystaan intaas ayay ku noolisay dee ka dumiya taas weyaan waxaa loo socdaay wax kale maaha wax kale oon samayna garan mayno annagu cid adduunka oo dhan nabad baan leenahay haddii dee ay soo adeegsadaan dadkeenna ka mida hadday soo adeegsadaan inaan iska ilaalino intaa yare jawharaddaa baa la doonaya in lala dumiyo dadka kalsoonida aan ku abuurnay intaa oo sannadood inay kalsoonidii ka jebiyaan unbay doonayaan waxay ayagu ka faa'iidaysanayaan in haba yaraateen ma jiro maxaa yeelay dalka ay wax ku leeyihiin iyagu laakiin ma garanayaan oo maskaxdoodii waxaa la geliyey wax kale kharibaadda iyo baaba'a waddanka iyaad inagu zaciima ku noqonaysiin baa malaha lagu yidhi ma garanayaan waxba karis xun iyana wax kula baa layidhi xogeyaha guud ee xusbiga iskutaga shacbiga iyo horumarka ee r p p ahna wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa isaguna sheegay
indhuhu waxay arkayaan iyo ilkuuna gooyaan baa layidhi kama warramayno wixii aad soo qabatay ambaad soo qabsoomay waan ognahay waan arkaynaa kii ismaaciil cumar neceb waxaan leenahay dilaac
gudoomiyaha xusbiga qaran ee dimuqraadiyadda ee p n d cabdiraxmaan maxamed allaale ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaan ka hor lahaa umb umb dacaawa haddaynan umb jirin ama ama taageerayaasha iyo xubnayaasha umbdu caawa haddaynay jirin halkan de ma buuxdeen marka shalay tobanna inagaa soo saaray ismaaciil cumar innagaa soo saarnay soomahayn sagaaliyo sagaashanka innagaa soo saarnay soo maahay maantana da innagaa soo saarayna waa inaan noqonnaa labadii garab uu ku duulay ismaaciil cumar sabadan muuse v o a jibuuti dhinaca kalena isbahaysiga mucaaradka jabuuti u s n ayaa shuruud ku xiray inay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee jabuuti afhayeenka isbahaysigaasi daahir axmed faarax ayaa doorashada ay ka qaybgeli doonaan oo keliya waxa uu sheegay in doorashadu ay ka qaybgeli karaan oo keliya marka la helo gudiga madax guddi madaxa bannaan ee doorashada waryaheena maxamed cabdi xasan oo stuudiya ugu heliyay ayaa daahir qadka taleefonka ku waraystay isagoo ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan in madaxweyne geele loo doorto murashaxa madaxweyne ee isbahaysiga u m p iyo sida uu arko
walaal in kulanka xalay dhacay xeradii hore ee fardaha ee caasimada ka dhacay ay iskugu yimaadeen xusbiga talada haya iyo lse dhowrka xusbiga yaryar ee uu isku wareejiyey go-aanka ka soo baxay wax cusub run ahaantii ma aha leano halkaa waxaa lagu caleema saaray oo musharaxayagii baa tahay lagu yidhi madaxweyne ismaaciil cumar geele oo talada shan iyo toban sannadood bahaya madaxweyne ka dalkan shan iyo toban sannadood intii hore oo dhanna maxay ahayd inay halka ugu sarraysa talooyinka kaga qayb geli jiray tan iyo kun sagaal boqol todoba iyo todobaatankii waxaan xasuusinayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu ku dhawaaqay inuu musharax yahay uu kal afraad musharax u yahay bishii naga tagtay saddexdeedii isla maalintaa oo annaga lanaga hor joogay inaan kulan ku qabano gobolada qayb kamid ah xagga maxaydane koonfurta kadibna xusbigiisa ayaa xisaabta kale mid iyo kol uu durmaanka u tumay oo yihi waan ku daba joognaa musharax ayagii baa tahay marka wax cusub maaha ayaan leenahay annagu haddii aan nahay mucaaradkii waan gartay bisha abril ayaa la filaya in doorashadu dhacdo sida sii qoondaysnayd mucaaradku murashax ma leeyahay mucaaradku murashaxiisu waa iska diyaar mucaaradku waxba dhulka kama yaalaan laakiin meeshii murashax loo noqonayay madashii ayaa meesha ka maqan weli xalayto waxaa kaloo kasoo halkaa lagaga dhawaaqay ninka prime ministerkii uu kaga dhawaaqay inayna jirin wax maxay ahaydeen ay wax ay ku tala jiraan xusbiga talada haya amba cidda talada haysa amba ismaaiil cumar geele iyo cidda garab joogta oo ah guddi doorasho oo xora oo xalaala oo madax banaan guddigii doorashada ee madaxa banaanaa ee ka qayb ahaa heshiiskii mucaaradkii oo lase xukuumadda ay wala gaadheen labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii labiyo toban soddonkeegii waa laga tallaabsaday halka ayaa lagu iloobay si cad ayuu u yidhi ninka prime ministerku wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qabanqaabinaysa doorashooyinka taasi waxay ka dhigan tahay heshiiskii waan ku tumanay waan ka baxnay annagaa meeshii sii joognaa siina joogi doonaa xoog baana ku talagallay ayay ka dhigan tahay go-aanka mucaaradku waa maxay marka la eego doorashada soo socota go-aanka mucaaradku waxa weeye annagu wax dee la iska maxay ahayd inay la iska dhammaystay oo meel iska yaalla oo lagu logu tal logu lagu talagalay in lagu dhawaaqo bisha afraad labada kun iyo lix iyo tobanka anagu ma xalaanaynayno annaga hore baan u nidhi waxaan nidhi ha doorasho doorasho hadday dhacdo waxay noqonto xor oo xalaala bilaa maxayd inay guddi doorasho oo madax banaana doorasho dalkani inay ka dhacdo ma aha ayaan idha anagu intaana heshiiska ayaa dhigaya anagu ma dhigayno heshiiskii aan wala seexan anagii xukuumadda ayaa dhigaya inayna maadaama uu talisku oqoonsaday ku oqoonsaday heshiiska inayna jirin guddi doorasho oo madax banaan ayna jirin oo mid la sameeyo oon sidaana heshiis ku ahayn waxay ka dhigan tahay de in doorasho la hadal qaadaba ma aha inta una aanan inta aanan guddigii aanan la samaynin shartiga afrikada ayaa dhigaya dastuurka oo kamid noqotay maanta dastuurka dalka kamid noqota ayaa dhigaysa in la sameeyo guddi doorasho oo xora oo xalaala waan gartay maxaa mucaaradku faa'iidayaa muxuuse khasaarayaa haddii uu ka qaybgeli waayo doorashada iyadoo la ogyahay in dadka qaarkood ay si madax bannaan ugu tartami doonaan xilka madaxtinimo wallahi waxa weeye doorasho yaroo macmala oo maxay ahayd inay haddana iweykaa la yidhaah wax alla waxay xaaladda dalka ka bedelaysa ma arkayno annagu waxaan arkaynaa madaxweyne ismaaciil cumar geele nin iska dacjooga iska daalan tamar haynin xalaba way ka muuqatay hadalka soo gaabi laleeyaho dhegta loogu qabanaya ayaan arkaynay waxaan leenahay doorashada iyo lese maxay ahayd inay sidan ay wax u socdaan wax wax ka bedelaya xaaladda ma aha annagu mana qabnana dee in ay adduunyaduna sidaa waxaan umalaynaya in inay inay inay qabto umalayn mayno inay doorasho aanan lagu wala kalsoonayno loo dhanay inay dhacdo adduunyaduna ay qabtana uma malaynayno annagu waxaan leenahay doorasho waa inay noqoto tu loo dhan yahay tu maxay ahayd inay guddi doorasho horoo xalaalihi jiro kudaydani ma soconayso ayaan leenahay ummadda reer jabuuti iyo haddee taladu gaadhay mucaaradka way gaadhay dabcan mucaaradka horey buu u sheegay mawqifkiisa dabcan wuxuu yidhi doorasho amba way ambo oo tu xoro xalaalay noqon de amba inay dhacdo maaha leanna dee doorasho cid iska samaysato xoro aan xalaal ahayn dee macnahay samaynaysaa iska yar marka dimoqraadiyadda laga eego iyo marka laga eego dowladnimadaba kaasi waxa uu ahaa afhayeenka isbahaysiga mucaaradka jabuuti u s n daahir axmed faarax oo qadka taleefonka goordhaweed ugu warramaya waryahayaga maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha igu wahlay